maxkamad ku taalla dalkaasi jabuuti ayaa maanta mil laba sano oo xariga ku xukuntay saddex ka tirsan culimmada dalkaasi oo lagu helay inay ku lahaayeen shaqaaqooyinkii dhowaan ka dhacay dalka jabuuti ee ka dambeeyey doorashooyinkii baarlamaanka saddexdan sheekh ayaa lagu kala magacaabaa cabdiraxmaan sulaymaan bashiir cabdiraxmaan barkhad good iyo giira miigal khadka telefoonka ee jabuuti ayaan goordhoweyd kula xiriiray xeer ilaaliyaha guud ee dalkaasi jaamac sulaymaan cali waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa lagu helay raggaasi saddexdaa wadaad waxaa lagu xakumay laba sano oo xadhiga oo sideed iyo toban bilood xadhig adag yahay iyo shan sannadood oo in laga xakamay xuquuqdoodii siyaasadeed xeer ilaaliyuhu waad ogtihiin wuxuu dalbaday saddex sano marka oo xadhig adaga iyo toban sano oo xakamayn xuquuqdooda siyaasadeeda marka maxkamaddii waxay garatay inay sideed iyo toban bilood oo xadhig adaga iyo shan sannadood oo xuquuqdooda siyaasadood laga qaado inay ku xakumtay garatay kuwo kaloo badan baa iyaguna jiro iyaguna la dhagax tuurka iyo abaabulka oo lagu haystay oo dhalinyar iyo iyaga la iska sii daayay waa gartay marka saddexda wadaad dembiga lagu helay ee xabsiga ay ku mutaysteen waa maxay saddexdaa wadaad dembiga lagu haysto waxa weeyaan abaabul bulsho in ay dadka shicibka rayidka ay yidhaaheen ishubeeya ka hortaga askarta iyo dabcan dadka dariiqa maraya shiida qalalaase qas iyo qalalaase waddanka geliya abaabulka bulsho ee hubaysan oo uu dhigayo sharciga jabuuti in qofka lagu xukumi karo ilaa toban sano oo xariga waa gartay marka maxaa caddaynood soo bandhigteen ood maxkamadda hor keenteen horta dembigan lagu haystay nimankan wadaadada ah waxa ay ay falalkan galeen doorashadu markii ay dhacday doorashadii maanta dhawadii february waxaa caddeynaha ka mid ahaa de dabcan nimankan wada wadaadada ah weliba geeraha kala leeyahay miskiid buu ka eedaami jiro imaamka ahaa dee miskiidkaasu dad ku shirinayay dhalinyar ku shirinayay dadka badan ee mujtamaca ee dee meeshaa ku shirinaya kuwo badan baa jira oo iyagu mabda-iyan ama siyaasad ahaan la socda laakiin aan rabin waddanka buuqan iyo qalalaasahan iyo boobkan iyo shiidkan kuwaa dad ka mid a ayaa iyagu dawladdu yidhi ma ogtahay war waxa kan anagu nimankan lama ogolin waxa kaloo jirtay abaabulkaasi doorashada kahor baanu ogey nimankaasi inay ku tala jireen maadaama aan ka haynay telefoonno ay soo dirayeen oo cabdiraxmaan bashiirku markaa isagoo yurub jooga november markaasaan waddankaba joogin telefoon usoo diraya giiraha oo lahaa dhalinyar badan ururay ilaa kun qof oo hubaysan oo naftooda huray oo dagaal diyaar u ah oo inay dhiig ridaan si aan uga faa'iidaysano doorashadaas february dhacaysa labiyo labaatankayga si aan qas iyo qalalaaso meesha u gelino oo waddanka u laaqno marka de mayna kamayna murminba cajaladihii iyo qabashadii markii la dhegaystay la dhegaysiyeyna way garteen iyaga iyo dadkii meesha joogba inay codka uga ahaayeen sharcigu waxa uu dhigaya oo baneynayaa hay-adaha nabad sugidda iyo sirdoonka inay dadka halis ku ah ammaanka qaranka in teleefonadooda la dhegeysto caddeyntaana dabcan maxkamadda waa la keenay waa gartay laakiin dadka arrintan dacwadda korka ka eegaya waxay leeyihiin saddexdan wadaad waxaa loo xiray loona xukumay waxa weeye mucaaradka ayay la safteen dembi kale ay galeen ma jirto saasaa la leeyahy kolley dee ma og tahay bini aadanku nooc walba waa leeyahay ma og tahay marka laga yaabaa inay kuwo iyagu xaqiiqda ka fogsaa u macnaystaan laakiin anu waxaan idin sheegayaa in haddii nimankaasi haddii horta wixii ma dhacay dembigii oo dad ma la hubeeyey oo wax ma la jajabiyey oo askar ma la dhaawacay oo buq ma ka dhacay waxaas waa wax xaqiiqo meesha taala iyagiina ma ka dambeeyeen oo dadkii iyagii ay ururinayeen ay miskiidka ku ururinayeen ma yihiin maadaama ay taasi caddahay annagu november markaa nimankaa waxaa ka qabanaynay haddii doorashada kabacdi waxba aan dhicin maba rabinba inaan dacweynoon dabagalno laakiin markaan aragna aqligooga inay ku tala jiraan wixiina ku dhaqaaqeen falkiina galeen dee dabcan nabadgelyo dimuquraadiyaddan iyo doorashadan iyo siyaasaddan iyo mucaaradnimada nimanka kan ka hadlayaan waxa ay suurto gali kartaa un hadduu waddankii degan yahay xasalooni yahay nabad yahay markaan mar walba de waa inaan nabadii la sugana dabcan waajib bay nagu tahay dawladdeedaan waa gar dadka ay hubeeyeen halkay halkay joogaan waxa weeyaan waa dad ka mida kuwii ma og tahay ay ay muqaadaraadka u akrinayeen meelaha ku wacdiyayeen miskiidada ku orinayeen un ka mid weeyaan dee dadka magaalada dhalinyarta magaalada unbay ka mid yihiin marka hadda ma waxaa jiraad leedahay dad hubaysan oo iyagu hubeeyeen oo jabuuti ku sugan oo dawladda kasoo horjeeda maya marka aan hubka aan ka hadlayo waa bud iyo dhagax tuur iyo dad dariiqa iska socda oo shicib ah oo oo baabuurtoodii laga jajabiyey askar markii dad meesha la iskugu soo ururo ilan waddan degan oo ammaana ma og tahay normal maaha inay dad is urursadaan oo budad soo qaataan markii dadkii la kala kaxeeye layidhi ku dhaqaaqay inay askartii dhagaxyeeyaan inay waraf la dhacaan inay baabuuradii ka jajabiyaan inay shidaan laakiin de dabcan markii askartii shaqadooda way qabat way qabsato dadkii waa la kala kaxeeyey marka hubka aan ka hadlayo waa buuq nooc qalalaaso ah saasoo kale weeyaan mata maaha dad meel jooga oo hub ilen dawladdu ma sugaysa la sugi maayo dad meel jooga inay intay weerar dawladdu kusoo qaadayaan waa gartay marka laakiin dad ay hub u dhiibeen hub halisa ma jiro walaalkayow n n n n dhagaxuba waxa weeyaan waa hub dariiq qof iska socdo baabuur wato marka la shiido ama askar ma ogtahay nabadgelyada sugay marka lasoo weeraro budad iyo dhagax lagu soo weeraro dee kuwa daxray baa jira kuwa jajabay baa jira ma ogtahay isaguba hub waa noqon karaa ma ogtahay
kaasi waxau ahaa xeerlaalyaha guud ee dalka jabuuti jaamac sulaymaan cali oo goor dhoweyd iigu warramayey khadka telefoonka dhinaca kale waxaan isna la xiriiray qareenka difaacayay saddexdaasi sheekh oo lagu magacaabo sakariya cabdulaahi waxaan ugu horreyn weydiiyey sida u arko xabsigooda maanta dee walaal sidii si sharci darro ah ayaa loogu xakumay laba sanadooda xadhiga oy sideed iyo toban bilood ay tahay xadhig adag iyo shan sannadood laga qaado waxay sharci u leeyihiin maxay ahayd doorasho iyo inay voteeyaan amba ay ka qayb galaan wax waa gartay marka xabsi adag maxay ka dhigan tahay xabsi adag sideed toban bilood bay xidhnaanayaan bay ka dhigan tahay xabsigooda sidee baad u aragtaa xabsigoogu waxa weeyaan waxa siyaasad baa lagu xidhay waxa la leeyahay doorasho iyo waxuba kama qayb gali karsaan shanta sannadood soo socda wax kale looma jeedo xadhigoogu wuxuu ku dabaqan yahay qura in laga qaado inay maaragta doorasho ka qayb galaan iyo kor reer jabuuti ah isbedelka ay doonayaan nadiide wax maaha wax sharciyeysan annakuna apiil baan ka qaadanay geedkii labaad baan tegaynaa waa gartay xeer ilaaliyaha waan la hadlay wuxuu yidhi waxyaabaha lagu helay waxaa ka mid a inay dad abaabuleen oo ay burbur iyo dhaawac inay dadka u geystaan arrintaasaa soo dhawaa wada been waxaa soo wada been waxa weeyaan reer jees ahaa berigii hore oo iminka lagu yidhi waadi la soo degnay ooy ka dhigan tahay dadka mucaaradka jabuuti baa la soo degay waa reer jees ahaa reerkii baa diidan maanta ciddii la soo degtay ee ka badisay doorashadii wax kale maaha wax cad may keenin dhegaysi sharci aan ahayn baa lagu qaaday codkoogii mayuu ahayn abiil bay ka qaadanayaan geedkaasaa la tegayaa waxaana uu sheegaya xeer ilaaliyu waa wax wada beena aan sharci ahayn raggaasi waxaa loo jeedaa uun doorasho kama qaybgali kartaan waa gartay adi ma lagu ogolaaday inaad markhaatiyaal keento oo difaacdeed maxkamadda horteeda markhaatiyaal iyo horta markhaati layma ogolaan wixii lagu soo xakumaye la doonayay in lagu keeno la dhegaysto la iima keenin ayaantii xukunku dhacayay iyo ayaantii la fadhiisanayay unbaa la keenay waxay sheegayaan waxba kuma xidhna wax cadayna oo raggaa dembi lagu haystaa hadduuna siyaasad ahayn ay leeyihiin waddanka jabuuti la idhaaho isbeddel baan doonaynaa aan ahayn laguma haysto wax cad may keenin telefoonka dhegaysigiisu waa sharci darro cid sharcigaa keentay ma jirin warqadiina lama siin dhegaysigana lama siin waddanka qofka dhegaystay baa dembiga galaya waa gartay laakiin ciidanka amnigu hadday qof uga shakiyaan inuu amniga waddanka halis gelinayo waddan walba way ka dhacdaa miyaysan qofkay u arkaan inuu halis ku yahay qaranka soo ma dhegaysan karaan lama dhegaysan karo horta waa been dunida waxaasi way ka baabaaday hadday dhacdo anugu uma maleeyo laba saddex nin oo wadaadaya inay jabuuti amnigeega ay gelinayaan markay odhan jireen ay waxba hadlayna iska aamuseenay lahayn bal u fiirsado xal markay yidhaahdeen qur-aanka been kama sheegayno oo waddanka dhibaato ku jiraa markaasay dembi noqotay in la dhegaysto sharci dhigayaa ma jiro walaal waa gartay laakiin sida la sheegayo oo waxeer alaaliyuhu sheegay ma jirtaa in telefoon ay kula hadleen dad gudaha jooga oo abaabul iyo kicin iyo in la sameeyo ciidan dhan ilaa kun qof ma jirtaa eedeymahaasi waxaasi wax salla maaha waxaasi wax wada beena waxaasi codkoogii maaha teknolojiyadda jadiidka waad og tahay in codka wuxuu doono lagu qaban karayo waxaasina markaa anoo daafacooga ah in horteedna loo keenay ahayd oon dhegaysan karno oon ka soo qori karo wax waxaasi wax sal ku fadhiya maaha waa wax been ku abaabulsan waa waxa la leeyahay ninkaasi aan xidhno uun dadkaasi aan qabanno wax kale maaha waxa weyn electionkii laga laga badiyey aqlabiyadii ay heshay maaragtay xusbiga mucaaradku taa daraaddeed unbaa sida loo sameeyey wax kale kuma jirto xeer ilaaliyo wuxuu leeyahay hordhan waa waxay dowladdu soo samaysay waa wuxuu isagu ku dhawaaqayo wax ka jira oo sharciga dariiqeegii maray ma jiro
kaasi waxau ahaa zakariya cabdulaahi qareen u doodayey saddex wadaad oo maanta maxkamad ay ku xukuntay xadhig waxaana u warramayay waryahayga haarun macruuf oo washington jooga halkaad ka dhegaysanaysaana waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington